boqolaal kun oo qaxoontiya ayaa ku sugan dalka jaad kadib markii ay ka soo carareen dilka lagu eedeeyey inay geysanayaan maleeshiyaadka asalkoodu yahay carabta ee loo yaqaano janjaweed xoogaga gurmadka degdega ah ee loo yaqaano r s f ee dagaalka sokeeye militariga dalkaasi suudaan kula jira ayaa sameeyey islamarkaana weli lagu xidhiidhiyaa janjawiid xoogagan oo hogaamiye maxamed xamdaan daaglo oo loo yaqaano xamadi mid ka mid ah qaxoontiga ayaa sidan ku qeexday sida ay bulshadeeda u soo weerareen janjawiidku waxay tidhi waxay u soo labisteen sida shicibka caadiga laba ama saddex ka mid a ayaa bilaabay inay dilaan oo ay weeraraan dadka taasi waa waxa aan arkay xubnaha janjawiidku waxa ay gubayeen guryaha marka waxaannu bilownay inaannu soo cararno waxa ay dileen dad badan bishii mey wakiilla ka socda kooxda gargaarka ee sodogga imaaraadka carabta ayaa booqday kurdufaan si ay dareenka ugu soo jeediyaan dadaalkooda ay ku caawinayaan qaxoontiga ay ka midka yihiin kuwa ku sugan badan xilli isudagga imaaraadka carabta uu xoojinayo dadaalkiisa bini'aadamnime jaad ayaa maqaala bishii ogoosta uu qoraya wargeyska the wall street journal oo ah majallad maraykanka ka soo baxda lagu xusay in isutagga imaaraadka carabtu ay hubsiinayaan r s f walow isutagga imaaraadka carabtu ay eedahaasi dafireen bekri elmendi waa khabiir suudaani ah oo ku sugan jaamacadda long island Sudan will never find peace if we don't find a way to deal with the UAE, i.e.
suudaan weligeed nabad heli mayso haddii aynaan helin jid lagula tacaalo isutagga imaaraadka carabta waxa aan sida lahaa xilliyo doora hogaamiyaasha siyaasadda mid kasta oo noqonaya ama noqonaysa madaxdayada hogaaminaysa dalka waxay u baahan yihiin in ay si toos ah ugu tagaan oo ay la fadhiistaan hogaamiyaasha imaaraadka carabta oo ay weydiiyaan waxa ay ka rabaan suudaan badi wax soo saarkii dahabka suudaan oo badanaa uu maamuli jiray hogaamiyaha r s f hameti ayaa laga iibiyey isutagga imaaraadka carabta imaaraadku waxa ay dhowr qaybood ka heli karaan taageerada la sheegay xoogaga r s f ee suudaan ku sugan waxaa sidaasi qaba brendan novel oo shahaadada b h d da ku diyaariya cilmiga siyaasadda isagoo si gaaran ugu takhasusay arrimaha geeska afrika waxaan filayaa inay isku dhex jiraan haddana siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale waxaan filayaa in imaaraadka carabta uu doonayo inuu meesha ka saaro xubnaha islaamiyiinta maamulkii hore ee suudaan kadibna uu gudbo dhinaca dhaqaalaha hametina hadda iyo sannado kaleba imaaraadka carabta ayaa u adeegsanayay madalla dhaqdhaqaaq maaliyadeeda aadan cabdiraxmaan yunis iyo weliba qoyskiisu sida oo kale waxa ay suudaan uga carareen dilwadareed lagu eedeeyey r s f waxa uu ku celinayaa dareen la mid ah ka ay qabaan suudaani badan oo sheegay in xameti aanu weligii xukumaynin dalka sababtoo ah dembiyada ay geysteen r s f iyo janjaweed janjawiid waxa ay dilayaan dadka dagaal ayaanay ka wadaan daarfuur hadafka ugu muhiimsan ee bilowgiina waxa uu ahaa in xameti uu xukunka kala wareego ciidamada oo uu dalka xukumo waxa uu dheefsanayaa waa inuu mideeyo dadka ka soo hor jeeda siduu ku xukumi karaa dadkaasi hadda war v o a ay soo gaadhsiisay wasaaradda arrimaha dibadda ee isutagga imaaraadka carabta ayaa lagu yidhi imaaraadka carabtu waxa uu si qayaxan u deedafaynayaa sheegashooyinka iyo eedaha sheekadaada lagu faahfaahiyey imaaraadka carabtu hubyo rasaas ma aanu siinin dhinacyada ku dagaalamaya suudaan tan iyo markii uu dagaalku qarxay isutagga imaaraadka carabta ayaa sidoo kale sameeyey cusbitaal soo gacan u siiyo qaxoontiga isla magaalada jaada ku taalla ee lagu eedeeyey inuu hub ku siinaya r s f waxaana lagu baaqayaa in lasoo afjaro dagaalka ka socda dalka suudaan